warbaahinta idn news dot com waxay idiin soo tabinaysaa warar xaqiiqo ah oo ku salaysan dhexdhexaadnimo
taliya markii la doortay madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxa uu ka soo muuqday baraha bulshadu ay isku aragto isagoo xidhan dharka ciidamada taas oo muujinaysa in madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo iminka u safray gobolka shabeellada hoose ee soomaaliya gobolkaas ayaa inta badan waxaa maalmihii dambe ku soo laalaabanayay dagaallo u dhexeeya ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya iyo kooxda shabaab sida muuqata madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo ay gelbinayaan xubno ka tirsan golihiisa wasiirada gaar ahaana wasiirka difaaca ee soomaaliya ayaa booqanaya deegaanada awdigle iyo mubaarak oo ay toddobaadkan laba goor soo weerareen kooxda al-shabaab madaxweynaha ayaa inta uu joogo gobolka waxa uu la kulmi doonaa dhinacyada kala gedsan ee gobolka oo dhan oo uu kala hadli doono arrimaha la xidhiidha sugidda ammaanka iyo sida ugu wanaagsan ee qayb looga noqon karo dadaalada nabadda waxaana madaxweynuhu uu la kulmi doonaa beelaha gobolka oo dhan oo uu kala hadli doono inay waafaqaan oo ay ogolaadaan arrimaha kala duwan ee maamulka koonfur galbeed halkaasu ka wado ay ka mid tahay sidii looga bogaadin lahaa heshiis horey uga dhacay gobolkaas oo ku aadanaa arrimaha la xidhiidha sidii loo wada deganaan lahaa shabeellada hoose oo ah gobolhodana waxaa inta badan ku diridha maleeshiya ka soo jeeda bartamaha soomaaliya iyo weliba dadka deegaanka marar badan ayaana dowladda madaxweyne xasan sheekh maxamuud lagu eedeeyey inay tahay cidda keliya ee ka dambaysa weerarada iyo dagaalada inta badan ka dhaca gobolka shabeellada dhexe si kastoo ay xaaladu haataba safarkan madaxweynuhu uu ku maray gobolka shabeellada hoose waxa uu ka dhigan yahay safarkii u horreeyey oo luga oo madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu soo kala safro gobollada isku dhowdhow ee shabeellooyinka iyo magaalada muqdisho waxaana ay noqonaysaa markii u horreysay oo madaxweynuhu waddadaas uu ammaankeedu khataryaha ku safro